alxamdu لlh rb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبyinا mحmd وعlى آlه وصaxبه وسلم تسليما kaثيirا أmا bعd السلام عlيكم ورحمة الlhi وبaرakاaته waa dersi ka mida duruusteenii taxanaha ahayd aynu kaga hadlaynay axkaamta soomka waxaynu dersigeennii hore kaga hadalnay aadaabta soomka iyo sunnayaashiisa wax ka mid a waxaynu ku dhex jirnay sunnayaasha ay tahay qofka muuminkaah inuu ilaashado marka uu afuraayo qofku marka uu afurayo waxa uu ku afurayaa waa wax uu cuno iyo wuxuu cabbo waxaa qofka soomanaa maalintii oo dhan marka uu afurayo la gudboon inuu ka dhigto cunitaanka iyo cabbitaanka ah miduu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ugu dhowaado marka leega qaabka wuxuu u cunayo iyo qaabka wuxuu u cabbayo iyo waxa uu odhanayo waxaanay taasi ku imanaysaa qofku inuu ilaaliyo aadaabtii cunitaanka iyo cabbitaanka ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaa aadaabtaasi ka mid ah qofku inuu bisinka u qabto waxa uu cabbayo iyo waxa uu cunayaba rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam dadka waaweyn da-ayo carruurta yaryar ayuu beri jiray aadaabtaas waxaa rasuulku uu ku yihi camr ibnu salama oo ahaa inan yaro rasuulka xaaskiisu ay dhashay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la noolaa yaa ghulaam sami illaaha wa kul biyamiinika wa kul mimaa yaliik inankaaganow inankaagan yarow raashinka markaad cunaysa bisinka u qabo bismillaah dheh midigtana ku cun ha dhinaca ku soo xigtana raashinka ka cun marka aad cid wax la cunayso saxaabigaasi yar xadiidka isagaa inoo soo wariyey markii dambe waxaanuu tilmaamay hadalkaa rasuulku inuu aada u raadeeyey oo dhaqankiisa iyo sifo joogto u ah ay noqotay inuu sidaa wax u cuno famaa zaala tilka ducmatii mundu an samictu annabiya sala allahu calayh wasalam kamay suulin buu yidhi inay noqoto arrintaasi ama qaabkaasi qaabkaan wax u cuno laga bilaabo markii aan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sidaa leh qofku marka waa inuu bisinka u qabto gacantaa midigna mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu caafa u caafimaadiyey oo mid u badqabto uu ka dhigay waa inuu raashinka ku cuno oo bidixda uu iska ilaaliyo dadka qaarkood baa shaydaanku ku yidhaahdaa bidixdiiyo midigtaba ilaahay baa ii sameeyey oo marka sunnaha loo sheego ka madax ka dhega adayga oo iskala weynaada inay u hoggaansamaan oo ay sameeyaan waxaynu leenahay allah aad u qirsan tahay inuu midigtiiyo bidixdaba ku abuuray ayaa kuu sharciyeeyey inaad midigta wax ku cuntood ku cabto bidixdana arrimo kale iyo waxyaabo kale inaad u isticmaasho wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay bidixda oo wax lagu cab lagu cuno ama lagu cabbaa inay tahay dhaqanka shaydaanka laa taakulu walaa tashrabuu bishimaalikum fa ina shaydaana ya'kulu wayashrabu bishimaalihi waxba ha ku cunina waxna ha ku cabbina buuri rasuulku bidixda shaydaankaa bidixda wax ku cuna bidixdana wax ku cabba qofka muuminkahina waa inuu naftiisa uga ba'o shaydaanka inuu shabaho waa inaan waa inuu naftiisa ka fogeeyo u eekaanshaha shaydaanka shaydaanku maaha mid mudan in lagu daydo oo loo ekaado waa mid mudan in laga fogaado oo la khilaafo waxaa adaabtaa ka mid a qofku marka uu raashinka cunayo dacaamku waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala wixii ka dhaca ee meel nadiifoo qofka aan dhibaata ka soo gaadhayn ku dhaca qofku waa inuu qaato xataa haddii uu wax ku dhaco ciid oo kale waa inuu ka biiyo oo dabeetana uu cuno waxaa adaabta ka mid ah inaanu raashinka ka cunin xeedhadaasi raashinku ku jiro dhexdeeda waa inaanu ka cunin halkaa barakadaa kusoo degta buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnuhuna wuxuu noqonayaa haddii halkaa laga cuno baraka kusoo degi mayso oo yaanu shaydaanku ku odhanin barakadaa baan cunayaa arrintu sidaa ma aha ee macnuhu waxa weeyaan haddii dhexda laga cuno barakadii xagga ilaahay ka iman lahaydee kusoo degi lahayd ayaan soo degahayn barakala-aan buu raashinkaasi noqonayaa marka raashinkii qofku uu dhammeeyo waa inuu allihii siiye umahadnaqo lain shakartum la aziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahay wuxuu idhi haddaad nicmada iiga mahadnaqdaan waan idiin kordhin haddaad ka mahadnaqi weydaanna cadaabka ilaahay waa daran yahay oo nicmadaas inay kaa suusho ama ay baraka la-aanba noqoto ama inaad ka qaaddo kibir iyo gaalnimo iyo macsiyo iyo fusuuq ayaa cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala ka mid a farihii raashinka aad ku cuntay iyagoo raashinkiile inaad maydho maaha waa inaad ka muudsato adoo qadarinaya nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey kuna dayanaya nebi maxamed calayhi afdalu asalaati waatasliim oo barakada sunnahaana raadinaya waxaa ka mid a sunnayaasha soomkee kale iyo aadaabta qofka sooman looga baahan yahay qofka sooman inuu noqdo qof deeqsi ah oo khayrka deeqsi ku ah ama khayrku ha noqdo cibaadaad isaga iyo ilaahay subxaana wa tacaala u dhexeeya sida salaadihii faralka ahaa oo la ilaaliyo sunnayaashii oo la badiyo qur-aanka kariimka oo akhrintiisa la farabadiyo waayo bisha rabadaan waa bishii qur-aanku soo degay saasi awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanka akhrintiisa uu farabadin jiray bisha rabadaan saxaabadii rasuulka iyo ardaydiisuna dhaqankaa ayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dhexleen malaku jibriil baa u iman jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka la subcin jiray bisha ramadaan ramadaantii u dambaysayna laba jeer buu malaku jibriil rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aanka la subciyey marka malaku jibriil u yimaado ee qur-aanka ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wada akhriyaan rasuulka khayrkiisa iyo wanaaggiisa kalena waa kordhi jiray wuxuu noqon jiray mid khayrka ah uga dheerayn og dabaysha roobka wada ee raxmadda ilaahay lala soo diray waxaanu noqon jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid deeqsi ah markaa cibaadaadka iyo waxtarka kale ummadda loo geysanayo oo isaga laftiisa haddii niyo fiican la raaciyo cibaado noqonaya oo ay ka mid tahay sadaqadii oo la bixiyo dadka sooman oo la afursiiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofka afursiiyo qof sooman ajarka kaa soomani ilaahay wuu soomkaa kaga helay mid leeg isaguna inuu kaga helayo iyadoo kii soomanaa aan ajarkiisa laga nuqsaaminahayn guud ahaan khayrka oo dhan waa inuu ku dadaalo qofka soomani waxyaabaha ugu kaalmayn kala waxaa ka mid ah inuu qofku farabadiyo joogitaanka masaajidka waayo waa goob uu ku ilaashan karo qofku soomkiisa oo nuqsaanta iyo dhaawacyada uu kaga ilaalin karo waana goob uu kaga badbaadaya qofka muslimka ahi shar iyo xumaan fara badan oo hadduu u baxo suuqyada u maqli lahaa ama uu arki lahaa ama isaga laftiisuba uu ku dhici lahaa oo uu ku hadli lahaa ama uu samayn lahaaba markaa qofka aan dani aanay saarin ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaa u fududeeyey waa inuu farabadiyo joogitaanka masaajidka bisha ramadaan oo uu dhegaysto duruusta iyo muxaadaraadka iyo wacdiga ka socda oo halkaa ilaahay subxaana wa tacaala in badan uu ku xuso qur-aanka kariimkaana uu ku akhristo uu isku dayo inuu qur-aanka dhowr jeer dhammeeyo bisha rabadaan dhexdeeda ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteenba haynoo fududeeye waxaa ka mid ah aadaabta soomka qofka muslimka ahi waa inuu iska ilaaliyo marka uu sooman yahay waxyaabaha soomkiisa burinaya iyo kuwa aan burinahayn laakiin sabab u noqon kara soomkiisu inuu ajar la-aan noqdo faralkii inuu ka dhaco wax ajaraba haba yaraatee soomka aanu ka helin ee rasuulku wuxuu tilmaamay inay badan yihiin dad sooman oo soomkooda waxa ay ka heleen ama ay ka dhaxleen uu yahay oo qudha gaajo iyo haraad ruba saa'imin laysa lahu min asiyaam ila aljuucu waalcatash fara badanaa mid sooman oo soomkiisaa gaajo iyo haraad mooyaane wax kale aan ka helin ilaahay baahi uma qabo inaynu joojinno cunitaanka iyo cabbitaanka iyo waxyaabaha kale markaynu soomannahay laynoo diiday ilaahayna meel u buuxin maayaan soomkuna ma aha uun in la joojiyo waxa la cuniyo waxa la cabiyo waxyaabaha kale soomka buriya soomku ruux buu leeyihi iyo xaqiiqo taasoo ah qofka muslimka ahi inuu ka soomo wax kastoo ilaahay uu ka mamnuucay naftana uu ku sabirsiiyo wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu amray mid waajiba iyo mid sunnaaba saasi awgeed baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waman lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaama wa sharaabah qofkaan iska daynin hadalka xune baadilka ee xaaraanta ah iyo baadilka samayntiisa ilaahay baahi uma qabo inuu qofkaasi afxidhnaadu iska daayo cunitaanka iyo cabitaanka qofku maalinta uu soomaya waa inuu ilaaliyo carabkiisa oo uu ka ilaaliyo laqwiga oo hadalkaan adduunyadan inta la joogan aan waxba tar ahayn aakhirana sahay qofka aan ugu noqon ahayn waa inuu qofku iska ilaaliyo beenta waa inuu iska ilaaliyo xanta waa inuu ka digtoonaado dadka uu isku diro afxumada waa inuu iska ilaaliyo muranka waa inuu ka fogaado waayo had ya jeraale xadgudub buu sabab u noqdaa muranku xubnihiisoo dhan qofku waa inuu ka garbadubo uu ka xidho waxyaabaha naftu ay jeclaysanayso ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka mamnuucay waa sirtii soomka waa sirta soomka ku jirta iyo ujeeddada laga ilaahay uu ka leeyahay markuu waajibiyey kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ujeeddada soomka loo waajibiyey waa dadku inay ka kasbadaan iimaan oo iimaankooda uu ziyaado taqwana ay ka kororhsadaan oo macnaheedu yahay qofka shareecada ilaahay inay xidho oo qofku uu sameeyo wixii laga rabay oo dhan xuquuqdii ilaah iyo xuquuqdii khalqiga wax allaale wixii loo diidayna qofku uu ka fogaado sidaasi awgeed baa rasuulku wuxu uhi idaa kaana sawmu yowmi axadikum idaa kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfath walaa yaskhab marka la gaadho maalinta midkiin uu sooman yahay ha iska ilaaliya rafadka hadalka xun gaaraan hadala ku saabsan dumarka iyo la mucaamalaadkooda sabab u noqon kara qofku inuu wax xaaraana eego ama uu sameeyaba asakhab oo ah buuqa iyo qaylada ha iska ilaaliya qofka soomani iyo muranka walaa yajhal xadgudubkana ha iska ilaaliyo xaqa ilaah iyo xaqa khalqiga midnaba meel yaanu kaga dhicin fa in shaatamahu axadun aw qaatalahu falyaqul inii saa'im rawahu albukhaari wa muslim haddii qof uu caayo ama uu la dagaalamo yaanu arrinta noocaasa ka qaybgelin isna yaanu caytamin oo aanu dagaalamin ha yidhaahdo waan soomanahay isagoo naftiisa xusuusinaya inuu sooman yihi si uu soomkiisaa u ilaashado waayo caydan iyo dagaalkan iyo buuqani waa mid soomka waxyeelaysa qofkan kale ee caytamaya ama dagaalamayana ha u sheego waxa ka hor taagan inuu u jawaabo ama uu iska celiyo inay tahay soomka ee aan ahayn doqonnimo ama awood darro inaanay ahayn iyo dacfi taag darro qofka waxa weeyaan haysa qofka kale laftiisa arrinta noocaasi waana ayay u noqonaysaa afka ayaanu qofku ka odhanayaa waan sooman ahay guud ahaanna qofka muslimka waa inay dhaqan u noqoto dadka waxyaabaha jahliga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa khilaafsan ku hadlaya ama samaynaya inaanu la qasan oo ilaahay addoomihiisa wanaagsan sifaadkooda wuxuu ku daray wa idaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama kuwa jaahiliinta ah waxba aan garanayn ama iyagoo garanaya sharcigii ilay aan ku camal falahayn marka ay la hadlaan ee xumaan ay kula hadlaan waxay odhanayaan nabadgeliyo annagu xumaanta idinkala qaybgeli mayno idinlana qasan mayno markaa sunnayaasha ayay ka mid tahay qofku inuu yidhaahdo innii saa'imun waxaa ka mida saas oo kale aadaabta ay tahay qofka soomani inuu ku dadaalo inaanu dayicin wakhtigan aadka u qiimaha badan oo fursad qaaliya bisha rabadaan qofka ay kaga dayacantaa waa qof khasaaray dhab ahaan waa ka rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam yidhi waxaa hoogay oo dulloobay man dakhala calayhi shahru ramadaan fa kharaja walam yukfar lahu qofka bishii rabadaan ay u soo gashay ee ay baxday iyadoon loo dembi dhaafin oo wixii loogu dembi dhaafi lahaa ayaanu samayn marka wakhtigu waa wakhti aada iyo aada u qaaliya oo barakaysan rasuulku calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan markay soo gasho wuxuu odhan jiray ataakum shahru ramadaan shahrun mubaarak waxaa idiin timi oo idiin soo gashay bishii ramadaan waa bil barakaysan barakadu waa khayrka xagga ilaahay ka yimaada ee tirada badan ee weliba sugan ee aan baaba ahayn barakada bishanina ma aha barako xagga adduunyada iyo waxyaabaha ku saabsan waa barako cibaado waa barako khayr waa barako waxa weeyaan sahay qaadasho waa barako dembi dhaaf waa barako qofka naarta in laga xoreeyo ah marka wakhtigaa qaaliga qiimaha badan qofka soomani waa inaanu ku dayicin inuu ciyaaro bahasha la yidhaahdo laadhuuda dad fara badan oo sooman oo yar yari waaweyn bale ayaa ciyaara rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam nardashiir baa bahasha magaceeda la yidhaahdaa xadiidka imaam muslim warinayo waxa uu kala mid dhigay qofka ciyaaraya faraha la gelaya qof doofaar hilibkii iyo dhiiggii gacmaha la galay waxaanay culimmadu taa u daliishadeen inay xaaraanta oo aanay bannaanayn waayo doofaarku waa najaas in hilibkiisa iyo dhiiggiisa faraha lala galaana ma bannaana tanina waa sidaas oo kale waxaa la mid a waxyaabaha kale iyagana wakhtiga lagu dayacayo sida kubad la daawado amaba se la ciyaaro wakhtigan aadka u qiimaha badan haddii xataa qofku uu ciyaarayo oo si hufan uu u ciyaarayo wakhtiyada kale waa inuu u dib dhigto wakhtigan cibaadada iyo khayrka taagan uu ka faa'iidaysto shaxda ayaa la mida iyo turubka iyo waxyaaba fara badan oo dadku wakhtigooda ay ku dayacaan dadka qaarkood hurday wakhtigaba ku dayacaan dadka qaarkood iyadoo salaadii taraawiixda la tukanaya tahajudkii ayay iska qayilayaan ama t v ay iska daawanayaan oo ay cibaadaadkaa kaga mashquulayaan markaasaa khayrkii uu seegayaa dadka muslimiinta ahay wakhtigaasi ay guranayaan iyadoo ilaahay uu leeyahay yaa i baryaya yaa wax iweydiisanayo aan siiyaa yaa dembi dhaaf iweydiisanayo in u dembi dhaafaa oo muuminiinta ay gacmaha kor u taageen oo ilaahay ay baryayaan ama ay sujuudsan yihiin oo rabbi subxaanahu wa tacaala ay weynaynayaan ayaa dad fara badani wakhtigoodii ay ku dayaceen waxaan adduunyana waxba uga tarahayn aakhirana sahay aan uga noqon ahayn markaa qofka muuminka ahi waa inuu soomkiisa aadaabta iyo kuwa kale tirada badan ee kitaabka iyo sunnaha nebiga ku xusan waa inuu ilaaliyo wakhtigana waa inuu ka faa'iidaysto oo uu kaga faa'iidaysto cibaado iyo wax sahay u noqonaya maalinta ilaahay la hortegi doono watazawaduu fa ina khayra zaadi ataqwa wallahu aclam waaxkam wbillahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu